جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismi illaahi araxmaani araxiim ramadaan kariim ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aan saaka hadduu alle idmo idinkugu heennana waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay qorshaha ay dowladda riddada masar ciidamada ugu soo dirtay soomaaliya kuwaasi oo qayb ka noqonaya duulaanka cusub ee soomaaliya ku dhowaad labaatan askari oo maleeshiyaadka riddada ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka aboorey ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan idaacadda islaamiga andalus ayaa xalay si rasmi ah u daahfurtay tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan hogaamiyaha maamulka ashahadladirirka ee jubbaland ayaa sheegay in uu soo xiri doono madaxda kooxda riddada xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan labada dhinac munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa sabti kowda bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay qorshaha ay dowladda riddada ee masar ciidamada ugu soo dirtay soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqon doona duulaanka cusub ee soomaaliya warbixintan waxaa inoo hayay cabdiraxiin sheekh cali amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubeyde xafidahullah oo kelimad muhiim ah ka jeediyey kulankii wadatashiga ahaa ee dhowaan dhex maray hoggaanka sare ee mujaahidiinta iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa waxa uu amiirka qayb ka mid ah kelimadiisa kaga hadlay qorshaha dowladda riddada masar ku doonayso in ciidamo u soo dirto dalka soomaaliya kuwaasi oo si toos ah qayb uga noqonaya ciidamada cadowga allah ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya sheekh axmed cumar abuu cubeyde ayaa fariin adag u diray dowladda riddada masar isagoona sidoo kale fariin dhexgal ah u diray shacabka muslimiinta ah reer masar waxaan halkan fariin uga dirayaa shacabka muslimka ah ee masar culimmadooda aqoon-yahanadooda indheergaradkooda walaalayaal wiilasha aad tacliinta iyo tacabka kula tacaalayseen waa tiiraanyo inuu siisi ka dhigto habo uu dabka ku huriyo haddii aad huraysaan oo ay geeri u bareerayaan ma ahin inaad hoos geysaan daaquudka danihiisa gaarkaa fiirsanaya oo ku qamaaraya nolosha wiilashiinna taas cagsigeed waxay ahayd inaad u dirtaan jiidda khaza iyo daanta galbeed si ay yuhuudda ula dagaalamaan halkaasna uga helaan shahaado dhab ah oo allah raalli ka yahay waxa ayaan darro ah in siisii qayb ka mida wiilashiinna u diro inay go'doomiyaan reer khaza oo ay yuhuuddu u ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rafax qayb kalena u soo diro soomaaliya si uu ula dagaalamo dadka muslimka ah ee soomaaliyeed intaas markay dhacayso wuxuu ku guul darraystay inuu reer masar u soo dhacsho biyaha webiga niil oo etoobiya u samaysatay dhaambiyood waxaadna halkaa ku ogaanaysaan inuu u xoog badan yahay ummadda taagta daran ee muslimiinta ah hadduu eebbi idmo waxay ciidanka soomaaliya loo soo dirayo mari doonaan jidkii ka horreeyey ay ku halaagsameen ciidamada ku soo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliyeed dowladda riddada masar ayaa xilligan si toos ah u doonaysa inay qayb uga noqoto duulaanka gardarad ah lagu soo qaaday dalka soomaaliya iyadoona taliska kufaarta afrikaanta ay shaaciyeen in dowladda masar loo oggolaaday kun iyo sagaashan askari mahadsanid cabdiraxiin ku dhowaad labaatan askari oo maleeshiyaadka riddada ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa shalay galab waxay ka dhaceen duleedka degmada ceelbaraf ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaana dagaalladaasi ku dhintay lix askari oo murtadiin ah afar kalena way ku dhaawacmeen sidoo kale laba qarax ayaa maleeshiyaadka riddada isla shalay galab lagula eegtay duleedka ceelbaraf mid ka mid a qaraxyadaasi waxaa lagu gubay gaari cabdibilo ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday siddeed askari oo murtadiina dhanka kale wilaayada banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban degmada kaxda waxaana guriga weerarka uu ka dhacay uu ku yaalaa xaafadda caaliganey ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka aboorey ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani
kataa'ib al ikhbaariyaha ayaa soo saartay muuqaalkan oo soconaya muddo shan daqiiqo iyo bar ah kaas oo lagu xasuuqayo maleeshiyaadka dabadhilfyada murtadiinta deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan dagaalka oo ahaa mid faraha looga gubtay ayaa daqiiqada koowaad waxaa lagu arkayaa taqadumka mujaahidiinta iyo qaraxyo xooggan oo cadowga lala beegsanayo iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo loogu tagayo goobahooda islamarkaana nafta la dhaafinayo sidoo kale filimka ayaa lagu arkayaa gaadiidka ay wateen maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta oo gacanta mujaahidiinta soo galay gabagabada muuqaalka waxaa lagu arkayaa marka laga soo tago maleeshiyaadka dhafoorada xiiran ee kufri kalkaalka ah ee goobta lagu xasuuqay waxaa filimka lagu soo bandhigayaa hubkii iyo gaadiidkii ciidan ee ay mujaahidiintu ku soo furteen weerarkii cagmarinta ahaa ee khamiistii aynu soo dhaafnay ka dhacay deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan halkaas oo cadowga cashar lama iloobaan ah loogu dhigay
الأيام سادحة فبثك الدم أمريك من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب الله أكبر حطم حطم دولة الصليب فوق جهنم للأصنام والحطب الله أكبر حطم حطم دولة الصليب
idaacadda islaamiga andalus ayaa xalay si rasmi ah u daahfurtay tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan warbixintan waxaa inoo hayay cabdiqani maxamed لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا xalay oo ahayd kowda bisha barakaysan ee ramadaan warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa daahfurtay tartan aqooneedka bisha ramadaan kaas oo sannadkan miiska iyo mikrofoonka andalus ay ku baratami doonaan ilaa kow iyo toban majmuuco oo kala matalaya wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya idaacadda andalus ayaa xalay baahisay kelimaadka majmuucooyinka tartanka waxaana intii uu socday barnaamijka guddiga tartan aqooneedka andalus ee bisha barakaysan ee ramadaan uu faahfaahiyey jadwalka tartanka iyo mawaada lagu tartami doono marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dhegaystayaasha iyo tartamayaasha ku kala sugan wilaayaadka iyo dadka khadka nagala socda intaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aanu galo su-aasha jawaabteeda sida aad ka warhayso bashiirow sannadkii hore habeenkan oo kale waxaan tartamayaasha u baahinay maxaawirta ama dhinacyada ay ka imaanayaan su-aaluhu taasoo u fududaysay in ay isku diyaariyaan tartanka oo si fiican ay u diyaargaroobaan sidaasoo kale sannadkanna waxaan halkan ka akhrin doonaa dhinacyada ay su-aaluhu ka imanayaan iyo weliba jadwalka oo dhammaystiran haddii aan ku horeeyo maxaawirta ay ka imanayaan su-aaluhu oo ah koob iyo toban mixwar waxay ahaan doonaan insha allahu tacaala sidan soo socota alqur'aanu wa culuumuhu alxadiidu wa culuumuhu alcaqiidatu waalfiraq alsiiratu alnabawiya altaariikhu alislaami almaktabatu waalculamaa alfiqhu wa usuuluhu alluga alcarabiya aljihaadu almucaasir aljuquraafiya alculuum altajriibiya intaasi waa si guud haddii aan sii faahfaahiyo jadwalka habeen kasta labada maaddo ee lagu tartamayo waxay noqon doonaan san soo socota habeenka koowaad su-aaluhu waxay ka iman doonaan alqur'aanu wa culuumuhu iyo alxadiidu wa culuumuhu majmuucada ugu horreysa ayaa qaadan doonta labadaas habeenka labaadna alcaqiidatu waalfiraq iyo alsiiratu annabawiya habeenka saddexaadna altaariikh alislaami iyo almaktabatu waalculamaa habeenka afaraad waxaa lagu tartami doonaa oo su-aaluhu ay ka iman doonaan alfiqhu wa usuuluhu iyo alluga alcarabiya habeenka shanaadna waxaa lagu tartami doonaa oo su-aaluhu ay ka iman doonaan aljihaadu almucaasir iyo aljuquraafiya habeenka lixaad waxaa soo laaban doona alqur'aanu wa culuumuhu iyo alxadiidu wa culuumuhu sidii ay iskugu xigeen habeenka toddobaadna alcaqiidatu waalfiraq iyo alsiiratu annabawiya habeenka sideedaadna altaariikhu alislaami iyo almaktabatu waalculamaa habeenka sagaalaad alfiqhu wa usuuluhu iyo alluga alcarabiya habeenka tobanaad aljihaadu almucaasir iyo aljuquraafiya habeenka koob iyo tobanaad waxay su-aaluhu ka iman doonaan alqur'aanu wa culuumuhu iyo alxadiidu wa culuumuhu habeenka labayo tobanaad waxaa lagu tartami doonaa oo su-aaluhu ay ka iman doonaan alluga alcarabiya iyo aljihaadu almucaasir habeenka toban iyo saddexaad waxay ka iman doonaan altaariikhu alislaami iyo almaktabatu waalculamaa habeenka toban iyo afaraad alqur'aanu wa culuumuhu iyo alxadiidu wa culuumuhu habeenka toban iyo shanaad waxaa lagu tartami doonaa alculuum altajriibiya iyo alluga alcarabiya habeenka toban iyo lixaad waxaa lagu tartami doonaa alculuum altajriibiya iyo altaariikhu alislaami habeenka toban iyo toddobaad waxaa lagu tartami doonaa alculuum altajriibiya iyo aljihaad almucaasir habeenka ugu dambaysa oo ah habeenka siddeed iyo tobanaad alculuum altajriibiya iyo almaktabatu waalculamaa waxaan filayaa in tartamayaasha iyo dhegaystayaashuba ay meel ku qorteen jadwalkaasi waana siddeed iyo toban habeen oo xiriir ah oo habeen dambe ka bilaabanaya insha allahu tacaala sidoo kale gabagabada barnaamijka daahfurka tartan aqooneedka andalus ee bisha barakaysan ee ramadaan ee xalay la baahiyey ayaa lagu xusay nidaamka tartanka uu ku socon doono iyo shuruudaha laga rabo majmuucaadka tartami doonaa nidaamka tartanka wax badan kagama duunaan doono nidaamkii hore ama nidaamyadii hore aan usoo gudbi jirna dhegaystayaasheenna balse waxaa lagu sameeyey xoogaa yaroo tacdiilin ah haddii aan u dulmaro dhegaystayaasheena nidaamka tartanka sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix iyo sida uu noqonayo nidaamka barnaamijka tartanka sanadkan intiisa badan wuxuu la mid yahay sannadihii hore laakiin waxaa jira isbeddel kooban tartanku wuxuu toos u bilaabanayaa ramadaan labadeeda oo ah habeen dambe wuxuuna socon doonaa insha allah siddeed iyo toban habeen labaatanka bishanna waan soo xiri doonnaa insha allah nidaamka sanadkan waxaa ka mid ah bashiirow in dhammaan majmuucaadku ay isla dhammaysanayaan tartanka oo aanay jirin majmuuco dhexda ku hari doonta insha allah waxaana lagu kala hari doonaa dhibcaha oo keliya intii isku dhibco noqotana hal kaalin ayay isla geli doonaan insha allah waxaa kale oo nidaamka ku cusub in majmuuco kasta habeenkeeda la weydiin doono ilaa iyo laba su'aalood halka sannadkii hore laga weydiin jiray saddex su'aalood maadaama majmuucaadku sidii hore ay ka bateen waxaa kale oo la soo celiyey nidaamkii ahaa in toban darajo laga jaro majmuucadii keenta dood aan sax ahayn ama ha ka dooda su-aal iyaga laga khalday ama mid majmuuco kale loo saxay waxaana laga jarayaa marka guddiga ay ka dalbadaan in su-aashooda dib loo fiiriyo kadibna waxba loo waayo haddii dooddoodu ay sax noqotona wixii laga khalday ayaa loo sixi doonaa insha allah su-aalaha soo hareer mara majmuucaadka guddiga ayaa ka jawaabaya marka la soo gaaro qaybaha dambe ee barnaamijka sidoo kale sannadkan waxaa jiri doona kelmad dhextaal ah ama mudaakhalo ah oo marka barnaamijku kala bar marayo aan soo gelinno insha allah waana tawjiihaad faa'iido u leh dhegaystayaasha tirada badan ee barnaamijka la socda su-aaluhu waxay noogu baxayaan luqadda carabiga qofkana laba jeer ayaa loogu celinayaa kadibna hal daqiiqo iyo bar ayaa la siinayaa oo uu jawaabta ku dhammaystiro sidii aan samaynaba tartannadii hore bashiiro sida barnaamijkeennii horeba ugu socon jiray majmuucaadka waxaa aalaba loo qeybiyaa ilaa iyo laba majmuuco waa majmuucatu alif iyo majmuucatu ba majmuucada alif imase wilaaya ayaa ku jirta majmuucada alif bashiiro waxaa ku wada jira ilaa iyo lix wilaayo waxayna kale yihiin majmuucada wilaayada banaadir majmuucada wilaayada jubbada hoose majmuucada wilaayada shabeellaha hoose majmuucada wilaayada bakool majmuucada wilaayada mudug iyo majmuucada wilaayada hiiraan majmuucada ba imase wilaaya ayaa ku jirta majmuucada ba'na waxaa ku wada jira ilaa iyo shan wilaayo waa majmuucada wilaayada baay majmuucada wilaayada gado majmuucada wilaayada galgaduud majmuucada wilaayada shabeellaha dhexe iyo majmuucada wilaayada jubbada dhexe waan filayaa in majmuucaadka ay kala garteen labadaas dhinac mucaad inta aadan ka bixin istuudiyaha horteena waxaa yaalo laba warqad oo ay ku qoran yihiin alif iyo ba cidda habeen dambe lagu bilaabayo barnaamijka mid noo soo qaba insha allah aadayd umahadsantahay walaalka waxaa hadda horteyda yaala ilaa iyo laba warqadood oo dabcan bashiiroo aada loo soo duuduubay oo la qariyey dabcan cidna ma garan karto waxa ku jira ama waxa ku qoran labadoodaba balse waxay soo kala cadaanayaan markii la furo haddii aad tiraahday mid un qabo waxaan soo qabtay bashiirow middan bismilah warqadda uu soo qabtay walaalka mucaad waa majmuucada alif majmuucada alif haddii ay noqotay majmuucada lagu bilaabayo habeen dambe barnaamijka waxay ka koobnaan doonaan majmuucaadka kale ah majmuucada wilaayada banaadir majmuucada wilaayada jubbada hoose majmuucada wilaayada shabeellaha hoose majmuucada wilaayada bakool majmuucada wilaayada mudug iyo majmuucada wilaayada hiiraan idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sanad waliba qabata tartan aqooneed ay ka qayb qaadanayaan culimo iyo aqoon-yahano waxaana habeenadaa soo socda lagu wadaa insha allah in si toos ah uu u bilaaban doono tartanka bisha barakaysan ee ramadaan ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga mahadsanid cabdiqani hogaamiyaha maamulka ay shahaadala dirirka ah ee jubbaland ayaa sheegay inuu soo xiri doono madaxda kooxda riddada xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan labada dhinac nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya markii ugu horreysay hogaamiyaha maamulka ashaadala dirirka isku magacaabay jubbaland ayaa sheegay in iyagu ay soo xirayaan madaxda kooxda riddada soomaaliya isagoo wax lagu qoslo ku tilmaamay warankii loo jaray in lagu soo xiro isagoo waraysi bixinayay ayuu axmed madoobe eedeyn kulol u jeediyey hogaanka kooxda riddada soomaaliya wuxuuna sheegay inay cunaqabateymo kusoo rogeen dadka ku dhaqan magaalooyin ka tirsan gobolka gedo mar wax laga weydiiyey haddii uu baqdin ka qabo in la soo xiro iyo in kale ayuu sheegay in cabsida uusan qabin balse taa beddelkeed uu isagu soo xiri karo madaxda kooxda riddada haddaan iyagu haddii iyagu daalaba ayaan leeyi inaanu soo qabtaa ka dhow inaan soo qabtaa markaas anu waa naqaana waxaan ka shaqeyn iyo waxay ka shaqeynayaan ma yaqaan inay soo qabtaa hor sharcigii bayna garanaynin siyaasad baan isku haynaa criminal ma yihin moogta hadday criminal noqoto iyagaa criminal waxay ka shaqeynayaan oo maanta dadkii fiiri marka hadda dad la cuno qabataynayo oo ciqaab wadareed loo samaynayo ood arkaysa shalay xildhibaano laga celinayay garoonka oo maanta ad arkaysaa garoonka doolow iyo baar dheere iyo garbaharey iyo laleeyahay cidi kama degi karto oo laleeyahay kismaayo garoonkeeda xagga iyo xaggaa loogama bixi karo oo garoonka kismaayo laleeyahay diyaaradda jaadka keliya nairobi ka iman karta dragska jaadkaa la keeni karaa oo intaasoo dhibaataa lagu oo weliba qolin yar intii lagu samaystay garoonka muqdisho laleeyahay adu yaa tahay iyo xageed ka timid iyo maxaa tahay iyo laydiinayay waxa ka dhibanaya lagu samayn lahaa makaasaa criminaala oo in sharci la hor keena wax la weydiiya mise waayo de hor sharcigu waayo ciddu qabanaya maanta cidda sharcigu qabanaya waa cidda shalayna lahayd annagu dad waxba u waxaynayna maanta xildhibaanadiina samaynaya waxaa arti ku samaynaya shacabkay u daahayaani waayo cidda kriminaal ee maxkamadda u baahan tahay in la saaro waa in la ogaado khilaafka u dhexeeya labada dhinac ayaa gaaray meeshii ugu sarraysay iyagoona ku dagaalamay degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose iyo gedo kooxda riddada soomaaliya ayaa si xun loogu jabiyey dagaallo ka dhacay deegaanka raaskambooni iyo degmada dolow iyadoona dhammaan maleeshiyaadkii ay xukuumadda xamse cabdibare u dirtay jubbada hoose ay isku dhiibeen dowladda kaafirada kenya kadib markii laga adkaaday mahadsanid abushayba munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow madarasada daarulqur'aan waxa ay ka mid tahay madaariista lagu barto sidoo kalena lagu xifdiyo qur-aanka kariimka dhowaan madarasada ayaa qabatay xaflad lagu maamuusayey arday xifdisay qur-aanka kariimka taas oo ay kasoo qayb galeen culimo waalidiin maamulka macalimiinta iyo ardayda madarasada sheekh cabdulwaaxid waxa uu ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay xafladda wuxuuna ardayda kula dardaarmay inay sii wadaan barashada qur-aanka kariimka cidda qur-aanka barata ku dhaqanta fadli aad u weyn buu ilaahay u sheegay subxaanahu wa tacaala maxaa yeele qofka haddii ilaahay ehelkiisa uu ka mid noqday sharaf u dhiman ma jiro quraadu waa min ahlillaahi waa ahelka ilaahay ee khaaska ah malaa'igtana la darajay noqonayaan runtii waa fadli aad u weyn laakiin waxaan rabaa dhan kale waxaad ogaataan qur-aanku sida nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam laba un buu mid noqon waalqur'aanu xujjatun laka aw calayka dadka qur-aanka bartay ee xifdiyey ama jannay ku aadayaan ama naar bay ku aadayaan qadiyaddaa in la ogaado waa muhiim qaar ka mid ah ardayda madarasada ayaa dhankooda soo bandhigay mutuuntii ay ku xifdiyeen madarasada daarulqur'aan فمدرسة دار القرآن من أقدم المدارس القرآنية المفتوحة في هذه المحافظة وعرف لي مقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى وإن كتاب الله أوثاق شافع وغنى غنائم وإبا متفضلا فخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا عقدت هذه الحفلة للحفاظ في مرحلة التحفيظ هل تستطيع أن تشير إلى طريقة التحفيظ؟
نعم للتحفيظ وسائل منها ختم القرآن كون الطالب شبه حافظ مدارسة الجزئين من القرآن كل يوم حفظ ربع الحزب من القرآن كل يوم maamulaha madarasada daarulqur'aan ayaa isna ka waramaya xafladda loo dhigay ardayda baratay qur-aanka kariimka madarasadu waa magaceeda waxaa la yidhaahdaa madarasatu daari lqur'aan annamudajiya madarasaduna waxay maraysaa dafcadii toddobaad oo xifdinta qur'aanka kariimka ah hadda waxay noogu dambayso dafcadii toddobaad oona qalanjabiyeen u xifdiyeen qur-aanka kariimka ah iskuna jira baniin wa banaad iyo qismulkibaar ilaahay subxaanahu wa tacala ayaana waafajiyey haddana halkan waxaynu u fadhinaa xafladdii ardaydii ilaahay subxaanahu wa tacaala u fudeeyey inay qur-aanka ay xifdiyaan kama marnayn waalidiinta oo iyagana ka soo qayb galay xafladda kuwaasoo maamulka madarasada iyo macallimiinta ugu mahad celiyey sida ay ugu dadaalayaan carruurta loo dhiibay barashada qur-aanka kariimka annagu haddaan nahay waalidiinta dugsidan madarasada daaruquraan loo soo xulay macallimiinteennu sidaad arkaysaan ardaydu aad bay u tababaraan waalidiintuna ardaydooda ayaga ka warqaba laba biloodoo kastoo dhammaatana waxaa la sameeyaa imtixaan dufcada hadda waa dufcadii toddobaad kuwa kaloo ka horreeyana sidoo kale u dhammeeyeen ardadeenna kuwa aniga khaasatan waalidka anuu ahaa ka mid a marka waalidiinta waxaan dhihi lahaa maadaama madarasada madarasadiinnu ay tahay inaad ardaydiinnu ku dadaashaan oo mar kasta aad ka warqabtaan maalmaha haddana soo aadan sidoo kale fasax bay leeyihiin marka waxaa la rabaa si qaas inaad u sii ilaalisaan qur-aankuna ninkii xifdiya ilaahay subxaana wa tacaala qaas ayuu ka yeeshay idinkuna waxaa la rabaa awlaaddiinna inaad diinka ilaahay subxana wa tacaala ku garab gashaan ugu dambayntiina maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas sida warbixintan uu inoogu hayo casaam carafaat dowladda noo socotay muddo toban iyo shan maalin ah waxa uu maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan xaafadda imaamu shaafici oo ka mid ah xaafadaha degmada buqa qable sheekh saalax axmed ibraahim oo ka mid ah culimmada wilaayada islaamiga hiiraan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn oola dardaarmay haweenka xaafadda imaamu shaafici awalna waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dardaarmay addoommadiisa kuwii hore oo kuwii dambe u dardaarmay nabigeenna maxamed u daarmay salawaatullahi wasalaamu calayhi dhammaanna ambiyadii ay dardaarmeen ayaan isu daarmaynaa oo ah taqwallaahi ilaahay subxaanahu wa tacala qur-aankiisa wuxuu ku leeya yaa ayuha aladiina aamanuu attaqu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ilaah wuxuu leeya dadka ilahay nabigiis rumeeyanow allaha ka cabsada ha dhimanin idinkoo muslimiin ah maahane marka ayada ilah wuxuu noogu daarmayaa inaan marka islaamkii daa'ibno iimaankii aan daa'ibno ilaa markaas aan ka dhimanayno إلهي نودار ميا آيات كلا وكلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله ومدي يدين كهري يدينكم متحمد حين دارني الله كعب صدا أصل القرآن كيس كله يهي مرك إلهي بقى نودار ميا عب سداسي إن أصلا كعب صنو عب سدنا وحليه هو أن مركز أعمال القلوب ويا أعماش قلب كجرت ويا قفك وظاهر كيس كمقنع ما أهن لكن أعمال القلوب ونبي كنت المامي وحول التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات نبي أحمد كنت المامي صدح مر مركا عمل كي مركا تقوى وحال عمل القلب واية قف أصير رمبي يسوم يسوك مركا إلهي سبحانه وتعالى كعب صرنا ينسو الدارمينا نبي أن محمد صلوات الله عليه وسلم الدارمي ومدي صحابي سو الدارمي جارهن ومدي سو صحاب الدارمي وعامهن ومد الدارمي وحوليه اتق الله حيثما كنت ونول مال joogto wala ka cabso iyo nabigu leeyahay saxaabada darmaayo guud ahaan ummadu u darmay qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan xaafadda imaamu shaafici ee degmada boqa qable oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda loo soo gabagabeeyey markaska daaru sacaada gaar ahaan xaafadda imaamu shaafici degmada boqa qable dowro oo sharci maasha allah wax badan ayaan ka faa'iideen dowladdaas ay ka mid yihiin towxiidkii salaada xaafid imaam shaafici maasha allah wax badan ayaan ka faa'iidnay waxaan ka baryaynaa inay nagu soo celiyaan maktabka dacwiga inay nagu soo celiyaan dowladan oo kale nagu soo celiyaan waxaan ugu duceynayaa ilaahi subxana watacaala inuu nasri siiyo dhammaantood ilaahi subxana watacaala oo gaaladana cagta ka hoos uu mariyo oo ilaahi subxana watacaala naga qabto waxaan leeyahay in gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan xaafad xaafadaha gaar ahaan xaafad imaam shaafici waxaan leeyahay soo ajiiba waxaan ladugu yeeraya waa wax dadkeeda anfacayo aakhiradiina anfacayo adduunyadana idin anfacayo oo cadaabta ilaahay ugu badbaadaysaan wax badan ayaa laga faa'iidayaa xaafadda qafligeeda waa ka fiican tahay maasha allah maasha allah si fiican ayaa ugu faa'iidnay wax badan ayaan ka faa'iidnay daara sacaada mashaafici dowrada ka mid ahayd oo diiniga dowro arkaanu salaad iyo towxiidka nagula saxay بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سيد أحمر halkan waxaa fadhiya wadana walaa muslimiinta falastiin waxaan leeh walaa ilahay sabraan leeh dhiigiin caruurta diinka ilaahay dulilimo iyo dhimashada ka doorateen inta ka shiidina shahaadada allah ka aqbal inta inta dhawcan allah caafimaadkashiraasiiyo walaalan waxaa leeh yuhuudda xunta cawaanta waxay tahay malahane insha allah tacaala walaalan sintiis maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ayaa muddooyinkii dambe si aada ugu mashquulsanaa dowraadka diiniga u qabanaya haweenka ku dhaqan xaafadaha degmadaas mahadsanid casaam warbixinta casaam waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu